bismillahi raxmaan raxiim waa salaamaya dhammaan saxaafadda iyo mushaweynta reer puntland gaar ahaan mudug iyo goldogofaa salaamayaa runtii waa arrin xanuun badan arrinta dhacday laakiin kufsiga maalinba waa dhacaa waddanka meel uusan ka dhicin ma jirto kuwa ka foolxun waa dhacaan laakiin saxaafadday gashatan waxaa kasii foolxumeeyey habkii u dhacday habkii usoo shacbaxday ayaa xumeed marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kula dagaalano meel walba ay ka dhacaan dhibkan ka jiraan marka insha allah waxay cadaaladda ka qabtan insha allah soo bixi doontaa iyo muxuu ahaa inaan ka qayb qaadano hadduu ilaahi yidhaahdo cid walbana xuquuqeeda insha allah loo loo dhiciyo hadduu ilaahi yidhaahdo